بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأظهار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال nidaamkii qoyska ayaynu ku dhex jirnay iyo wixii shareecadeennu sida wanaagsane quruxda badan ee qoyska nidaamka ay ugu dejisay iyadoo ilaahay uu yaqaano caqliga iyo caatifadda bani aadamkada maadaamuu abuuray cid ka taqaanaa aanay jirin sidaa daraaddeed buu jahawareer keenay wixii kufaartu ay la dhugdhug lahaayeene xeerka qoyska ee la odhan jiray ninkana meesha uu u dooray halkaasay maslaxaddu dantiisi iyo ta ummaddiiyo qoyskuba ku jirtaa gabadhana meesha uu u dooray ayaa maslaxaddu ay ku jirtaa xaqiiqadhaba weeye sidaa daraaddeed baa la yidhaahdaa rag iyo dumarka waxaa macruufa caatifaddu dumarkay ku badantay walistijaabati alawlaad ubadka si ay ula jaan qaado xanaaqeeduna waa laga yaabaa inuu dhowaado saamaxaadeeda iyo farxaddeeda iyo furfurnaanteeduna inay dhowaato waa ubadkaa yare marka uu qayliyo si ay ugu jawaabto si dhaqso ah oo dareenkiisa ay ula jaan qaado kelmadan usoo horeysaa waxa ay la xidhiidhaa mawaanicu nikaax qodobadii aynu kasoo hadlaynay waxaa ka mid ahaa qodob odhanayay guurka waxyaabaha hor joogsada ama dumarka aanu ogolayn islaamku in la guursado ee guurkoodu mamnuuca yahay midba sabab loo mamnuucayba sharafta iyo gobonimaduna sidaasay ku jirtaa dadkaa ilaahay uu diiday guurkooda mid walba xikmadda loo diiday ku jirtaa marka fiqiga aada akhriyayso kutubulfiqi mawaanicu nikaaxna waa la idhaahdaa almuxaramaatu min annisaa dumarka guurkoodu xaraam yahayna waa lagu tilmaamaa labada musdalaxba waa laba eray bixinood oo fiqiga aada ka akhriyi karaysa labadaba waaya dumarkaa iyagaa inta aynu iminka ka soo ururin karayno fiqiga waa ilaa sodomeeyo soddon dumara meelaha ayaa guurkooda shareecaddu ay xaaraantinimaysay toddobi waxa ay ku xaraam noqonaysaa xagga nasabka toddobina waxay ku xaraam noqonaysaa xagga shaqsiinta iyo nuugmada toddobina waxaa xaraam guurkooda uu ku noqonayaa xagga xidhitinimada saddex toddoba lagu dhuftay koob iyo labaatan sida xisaabta macruufka ku ah sagaalna siyaabo kala duwan ayaa guurkoodu xaraam ku noqonaya haddii aada akhrido suuratu nnisaa xurimat calaykum ummahaatukum ayaad ka akhrii karaysaa midun baa ka horeysa inta ku xigtana waad akhrii karaysa laakiin halkaa kuma wada dhammaa ee waxay tahay nusuusta in la isla akhriyo la soo uruuriyo toddobada nasabka ku xaraama waxa weeye qofka asalkiisi iyo faraciisiiyo intii ku xeernay asalkiisi iyo faraciisii iyo xawaashidiisii dar isaga ka sarreeyo asal ah iyo qaarka faracu ahoo isaga kasii farcamaya iyo qaar hareeraha ka xiga waxaynu uga jeednaa kitaabku waa laga yaabaa si kala firirsan inuu isagu u sheegay laakiin si aynu isu dul taagno ayaynu uga jeednaayo qofka xifdinteedu ay u ugu koobnaan karto toddobada xagga nasabka waxa weye qofka hooyadii hooye marka la idhaahdana ayeeyooyinkiina way soo gelayaan ayeeyoo dhami waa hooyo hooye waxaa la idhaahdaa cidda adiga ku dhashay ama dhashay dadkii adiga ku dhalay waa hooyow waa inantaadii macnaha kuwa ay sii dhashay ee awowga aada u tahayna iyaguna waa inantaadii un inankaaga kuwuu sii dhalayna waa inantaadii un macnaa qofka adiga kaasii farcan kuu sii dhalay waa inantaadii un marka qaacido caama noocaasa bay leedahay ka saddexaad waa walaasha walaashaa saddex dhinacba way noqon kartaa tii a isku aabiyo hooyo ahaydeen iyo tii a isku aabba ahaydeen iyo tii a isku hooyo ahaydeen mid waliba waa walaaluun waaya waxaa ku xigaya eddadaa iyo habaryartaa iyaguna waa laba shan weeye halkaas waxaa ku xigaya hablihii aada abtiga u ahayd iyo hablihii aada adeerka u ahayd macnaheed waxa weye hablahaad abtiga u tahay waa kuwa ay dhaleen hablaha walaalaha tihiin hablahaad adeerka u tahayna waa kuwa ay dhaleen inamada walaalaha tihiin soosaa ma nidhaah magacaas ooma naqaano hablaha raggaa walaalaha tihiin ay dhaleenna waxaa la yidhaahdaa adeerbaad u tahay hablaha ay sii dhaleen hablaha walaal ahaydeenna waxa loo yaqaana abti abti baad u tahay toddobaynu sheegnay inantaadii hooyada walaasha edda iyo habaryaro hablihii walaalaha lab iyo hablihii ay sii dhaleen dumarka walaalahati waa toddobaa toddobadaasi xagga nasabka ayaa guurkoodu xaraam ku yahay waa dadaa tol tihiin oo isku nasaba tihiin laakiin markaad sidaa usii egto qaybina asalkaagii weeye oo xagga asalkay ka soo jeedaan qaybina aday kaa farcamayaan qaybina hareeraha xigaan oo si unbay xawaashi u yihiin kugu xeeran waaya toddobadaasoo xagga jaksiinta ahna guurkooda waa xaraam nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yuxarimu min alridaac maa yuxarimu min annasab xagga nuugmada waxa xaaraantinimeynaya wixii xagga nasabkaba ku xaraama ayuunba xagga nuugmadana ku xaraama aayadduna saddex ka mid a haddaad sii akhrido ayay sheegaysaa toddobada ma wada sheegaysee aayaddan suuratu nisaa halkaa juskuu ka bilaabmayo agteeda sadex ka mida bay sheegaysaa dumarkaa waaya dabcan marka la idhaahdo toddobadan unbay la mid yihiin dee qofba qof unbaad barbar dhigaysa inantaadii waxaa noqonaysa tii xaaskaaga jaqday yaa de waa inantaadii hooyadaa waxaa noqonaysa maxay tii naaska ku jaqsiisay walaashaa waxaa noqonaysa tii naaska wada jaqdeen iddadaa waxaa noqonaysa tii aabbaha ay naaska wada jaqeen habaryartaa waxaa noqonaysa tii hooyo naaska ay wada jaqeen dee saasun baad u wadaysa gabadhaa walaalaha tihiin ee naaska wada jaqdeen hablahay sii dhashayna dee abtibaad u tahay inanka aa naaska wada jaqdeen habluhu sii dhalayna dee adeerbaad u tahay sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo bandhigay jacfar ibnu abi aalib xamsan u malaynaya inuu ahaa adigu adeerkiinan uu dhalay ayaa loo soo bandhigay inuu guursado markaasuu lahaa naas baabaan wada jaqnayba marka wax kale la eeginba dee naas baan wada jaqnay waaya marka halkaa waxaynu sheegnay maxay laba toddobaad oonu mid walba tirinay toddobada saddexaad waxa ay ku xaraam yihiin xagga xidhitinimada oo hore aynu usoo sheegnay xaqa ka ratibmaya ee ka imanaya dhinaca guurka inuu la mid yahay uun xaqii xagga nasabka oo kale oo sida nasabka xuquuq la isugu yeesho ayaa musaaharada iyo xiditinimadana xaq islaamku uu tartiibiyey markaasay tahay inaad garato meeshii gacaltooya inay jirto lamida tii nasabka maadaama nafaqadii ay ku waajibtay oo dhaxalkii uu ku waajibay oo xidhiirkii kale uu ku waajibay oo sidan guurkoodu xaraam u yahay in loo dhagooleeyo ama la iska indha tirana ma aha arrintaa waa arrin qalada dhaqanka soomaalida ee odhanaya ha la kala saaro tolka iyo xididtinimada oo tolkana ha loo dhinto xididkana haba la dilo ilen saasay idhahdaani qabaa'ilkeenna waxaad arkaysaa walaalkiina wuu hiilinayaa ama inanku adeerka u ahaa kii abtiga u ahaana wuu dilaya waaba labadaasba kii abtiga u ahaa ee walaashii dhashay wuu dilay maxaanku idhaahdaa kii adeerka u ahaana wuu hilinaya ayaan daran weyn wey marka toddobadan xagga xididka ee guurkoodu xaraamta yahay haddaynu tirino waxa weeye ooridii aabbaha maxaa loo yaqaanaa aayade tii hooyadaa de waynu soo dhaafnay waxa weye oridii aabbaha aaya laydha aayo aayadii waa aayo aabbo wax kale miyaa lagu sheegaa aayo aabun bay malaa soomaalidu wada taqaanaa gebigada dad baa edda u yaqaana aayada aayada aabbo dadka qaar baa edda u yaqaana miya ha eddadiina maxay ku sheegaan markaa eddadiina dee markaa ankal ha u bixiye waaye waa aayadii aayadduba way sheegaysa waxa weeye gabadha inankaaga tusaalaha adigaan kaa soo qaadaya macnaha waa zawjat libn inankaaga ooridiisi xalaa'ilu abnaa'ikum bay suura aayaddu ka cabiraysa xaliilat libni baa laydhaha sodohdaa waa cajo badantay sodoh iyo xaaskaagu inantii ay sii wadatay qur-aanku rabiibada u bixiya warabaa'ibukum arabiiba xaaskaagu inanta ay hore usii wadatee nin hore ka dhalay intaanad guursanin ya taana waxaa la yidhaahdaa maxay rabiiba halkaas waa afar aayada iyo gabadhii inankaagu qabay sodohdaa iyo tii gabadhaada ay wadatay afar gabadhaada edadeed walaasheed habaryarteed gabadhaada edadeed walaasheed iyo habaryarteed waa imisa dee waa toddoba afar hore iyo saddex dambe toddobadaasina xagga xididtinimada ayay ku xaraamiyiin guurkooda haddaan ku celino waa waxa weeye tii aada sodoga u ahayd adigu ee inankaagu qabay iyo tii aayada ku ahayd iyo sodohdaa iyo inantii gabadhaada wadatay gabadhaada walaasheed edadeed habaryarteed ya macnaha xaaskaagabaan ujeeda cafwan gabadhan baa iyadana laba weji leh gabadha marka la idhaahdo ayaa dadka qaarkood xaaska u yaqaan qaarna inanta marka ooridaada dheh ooridunaan idhaahno oorida malaa si waafaqsanyi ooridaada ooridaada tii ay dhashay iyo tii iyada dhashay waaya halkaa waa toddoba saddex meelooda min toddobaa baynu sheegnay kuwa siyaabaha kala duwan sagaalka siyaabaha kala duwan guurkoodu xaraamta yahay waxa weeye iyagu tii saddexda aada u dhammayso dalqadaha tii aada u dhammaysa waxba aanad u reebin ilaahay baa wuxuu ihi falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra ninkan furee dalqadaha u dhameeyey xalaaluma ahaa ilaa ay nin dambe soo marayso oo uu la soo aqalgalayo oo uu soo furayo oy ka cadadbaxayso weeye macnaha ta labaad waa almulaacana tii lacaanku ninkan uu dhex maray suuratu annuur qaybteeda hore ayaa ka warramaysa mar haddii la isla nacdaltamo oo licaankaas uu dhex maro hadalma joogo adduunyada daayo fuqahada qaar baa tilmaamay meelay ka soo heleenba ilaa aakhira inaanay soo wada xidhiidhayn waaya waxa saddexaad almuxsanaatu min annisaa sida juska juskuba uu ka bilaabmayo juskaa jusaska u horeeya kamid ee suuratu nisa ku jira almuxsanaatu min annisaa waa gabadha nin kale u mehersan mar haddii gabadh meher lagu xidho waa albaab xidhmay dee albaabkaa iyadoo la furo mooyaane waa qalad iyo kayru sharci in la jabiyaa oo gabadan inuu midka la yidhaahdo waan mehersanayaa ma soconayso almuxsanaatu min annisaa bay aayaddu leedahay almuctadda waa tii iyaduna nin kale furay laakiin cadadbaxa ku jirtay ee weli ciddo tirsanaysa alkaafir marka taa muctadadaana dee ilaahay aayaddu ku sheego walaa taczimuu cuqdata anikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah guntinta nikaaxa ha samaynina macnaha in guur lagala hadlana waa la diiday in la meheriyaana waa xaraam haddii la meheriyana maba ansaxayaba oo meherkaasi ma guntamayaba kol haddii gabadhaas aanay cadad bixin alkaafira waa gabadhii kaafiradahayd weliba dee tii mushrikadahayd kuwa ahlulkitaabka waa laga soo reebao suuratulmaayida ilaha ku sheegay yahuudda iyo nasaarada laakiin gabadha aan islaamka ahayn ee mushrikada en kitaabna lahayn guurkeeda waa xaraam walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum gabadha aan islaamka ahayna mushrikada ha guursanina baa ilahaa wuri haba idin yaabgeliso qoladeedi iyo quruxdeedii addoon ilaahay rumaysay baa ka khayr badan waaya taana guurkuba ma qabanayaba ee ha la yska ilaaliyo alama addoontii weeye addoontii marka addoontu waxa ay ka xaraam tahay qofka gabadh xora qaba ama gabadh xor ah guursan karaya ayay ka xaraamtahay shuruudaha ku xidhan sinana ka baqday macnaa gabadh xora ma qabo gabadh xorana ma guursan karayo sinana wuu ka baqayaa waa kaa ilaahay uhi daalika liman khashiya alcanata minkum arrintaasi waxay xalaal u tahay inuu addoonta guursado waa qofka sino ka baqdown laakiin midh baa jiro oo inaad kala fahamto mudan addoonta qofku wuu yeelan karaayoo lahaanshaha wuu kula dhaqmi karaa qof waliba waa marka ay addooni jirto dabcan dee marka jihaadku ogan yahay gaalada islaamka wixii laga soo qabto gaalada ayaa la yidhaha addoomo laakiin tan carabaha iyo meelaha kale xabad madowna iska soo qabsanayaan oo addoon odhanayaan taasi arrin ma aha arrin islaam oo addoon lagu sheegi karo ma aha ee addoonku waa addoonka nidaamka shareecadda waafaqsan weeye marka addoonku addoonta qofku milkulyamiin wuu kula dhaqmi karaa iyo lahaansho laakiin meher kolkay noqoto ee uu doonayo addoon nin kale uu leeyahay inuu guursado islaamku wuxuu u fasaxay kolkaanu helaynin gabadh xora sababta loogu diidayna waxa weeye dee caruurtiisiiba addooma noqonaysa caruurta iyada u dhasho ninkaa iyada iskale addoonta ayaa ay usii noqonayaan addoomay u noqonayaan taana waa la diiday qofka markaa shuruudihii aan laga helin baa loo diiday azaniya gabadha hadday sinada caan ku tahay iyadana sharcigeennu wuu diiday tii sinada caanka ku ahayd qof ninkii cafiifka ahaa ee dhowrsoonaa waa loo diiday azaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik ta zaaniyadda ah waxa guursan kara un mid isaguna nooceeda ah aayadda qeybta dambe ilahay wuxuu ku yidhi waxurima dalika cala almu'miniin guurka noocaasa taa aan dhowrsanayn guurkeeda ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey hee ragga mu'miniinta ah waxurima dalika cala almu'miniin mu'miniinta waa ka xaraam ereygu waabuu cad yahayba xaaraam baa ilaahay uu ku sheegay dee xaaraam waxaan banaanayn waxaa ka mid ah sagaalkaa guurkoodu xaraamta yahay almuxrima almuxrima xaajiyadda xaajiyadda dumarka xoolaha iska haystay halkan joogaa markay xajka tagaan mid meelayo hadday helaan iyay ku degdegin baahi rag way iska jiri kartaaye jaaniskii waxaabu ka soo baxayba xajka dhexdiisa ayay odhanine xaajiyadda ha laga xishoodo ooyaan inta ay xajka ku jirto arrin guur lagala hadlin haddii la isku dayana ma mehersamayo laa yankixu lmuxrim walaa yunkax qofkii muxrimka ahaa ma guursanayo loomana guurinayo asuu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixaa saa daraaddeed ba isagu inuu guursado looma ogola inuu cid sii wakiishana looma ogola inuu inantiisa guuriyana looma ogola in isaga la wakiishana lama ogola macneed arrin la xidhiidha guurka iyo wixiisaba waa ka xidhan yahay saacadahan baa qaybsan iyo waktiga wakti ilaahay u carbuunan baa jira wakti insaanku arrimihiisa uu wataa jira wakti ummadaada waxu qaban kartaa jira wakhtiyada in la isdhexgeliyo la isku gado maya marka saacaddani saacad ilaahay u xidhan weeyo ka dhigan saacadda aad tukanayso oo kale saacadda aad tukanayso dee howlahaagii kale waad soo laabatay marka saacaddan xajka aad ku jirto wixii lagaa xaaraantinimeeyey waa inaad joojisaa oo waxaa jira waxa la yidhaahdo muxaramaat alixraam aw maxduuraat alixraam qofku marka uu had iyo jeer xajka xidhan yahay waxyaabo ka xaraama waxaa ka mid ahaa maxay inuu cid guursado taasina in la xusuusnaado weeye way dhici kartaaba eh dadka qaarkood baa eeshiyaankaa iyaba isaga yaro badan yihiine barakaysiga ayaa aada ugu yaro badan dabedna marka ay had iyo jeer tagaan maka iyo madiine iyo meelaha dee goobaha muqadasaadka ah iyo xarameynka ayaa waxay idhahdaan si awlaad barakaysan aynu helo aan isguursano ama way kuma soo ballamaana waxay dha halkaa aan isku guursano qaarkoodna waabay kaga dhacdaaba iyaga oo camalkii xidhan inay galmo sameeyaan iyo jimaac oo ay yidhaahdaan welad barakaysani haynoo calool galo dabeedna xajkii iyo halkaa kaga burburaba khatar cadiim waaya ta sagaalaad waxa weeye alkhamisa alkhamisa waa gabadhii shanaad islaamkeennu waxa uu baneeyey in afar dumarahum ninku uu guursan karo nebi maxamed unbay gaar ku ahayd calayhi salaatu wasalaam inuu guursan karayo wax ka badan afar dumar ah taasina waxay ahayd arrin isaga u gaara rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxau nebi maxamed lahaa wax la yidhaahdo khusuusiyaat rasuul oo qaarna rusushii hore uu kala gaar ahaa khusuusiyaad waa waxyaaba nebiga u gaar ah waxyaabahaasoo qaarkood rusushii hore uu kala gaar ahaa qaarna wuxuu kala gaar ahaa ummaddiisa marka waxyaabaha lagaga dayanayo nebiga waa wixii aan daliil sheegin inuu isaga ku khaas yahay wixii laakiin isaga daliilku uu tilmaamay inuu ku gooni yahay lagagama dayan karayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waaya waa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin aayaddaa ilaahay arrimaha qoyska ee nebiga u gaara markuu sheegay ayuu yihi adigay kuu gooni tahaye mu'miniintu kulama wadaagaan waa sidaas weeye oo waxaa sii caddaynaya nin khayla la yidhaahdaa soo islaamay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam toban buu wataaba wuu ku warwadhay geedka dumar la yidhaahdo dhan walba wuu iska dhigay casharaa buu wataa markaasuu yihi ikhtar minhunna arbacan waar afarun ka doora buuri islaamkeennu afarun buu ogol yahay bal inta kale iska sii daayo afarun ka dooro dee afartii unbuu ka doortay sidaasay tahayoo wax dheeraadka ah afartaa suufina looma banaynin mid weli sheeganayana looma banaynin midka mid kalena hadalkeedaba daah waabay dhacdaa qaarkood oo dadka iska yara si uun u silanoo yidhaahdo annagu si baanu isaga barakaysanno khayrkaa nagu badanoo way iska badsan karnaa taasina waa arrin qalada weeye waxaa kaloo qalada aragtida shiicada ee odhanaysa iyada oo laga badinayo dumarkii afar waxaa la daliishan karaa aayaddaa ilahay uhi mathna wa thulaatha wa rubaaca aayaddaasi si khalada u fasiraano waxay idhaahdeen mathna laba laba waa laba iyo laba afar wa thulaatha saddex iyo saddex waa maxay wa rubaaca afar iyo afar marka sideed iyo toban baaba la guursan karaabay qaarkood gaadhsiiyeen qaarna waawul cadafkanay macnihiisii meesha ka saareenoo mathna wa thulaatha wa rubaac tiradiiba isu geeyeen laba loo geeyey saddex oo afar loo geeyey ya sagaal qolana sagaal qolana sideed iyo toban macnaha halka ay ka ka leexanaysaa waxa weye daliilkii oo si khalada loo fasiray oo luqada carbeed sidii uu daliilkani macruufka ku ahaa oo laga bedelay weeyoo la leexiyey ilaa waxaa jira tafsiir iyo ta'wiil ta'wiilkaasaa ta'wiil sawaaba iyo ta'wiil munxarifaa jira ta'wiil linxiraaf tafsiirkii oo laga been sheegayo si khalada loo fasiro oo luqada carabigu keenay iminka haddaan idhaahdo shaaha halkan yaala laba laba u qaata macnaheedu waa intiina halkan joogtaa laba laba u qaata maxaa loo fahmayaa nin waliba inuu laba qaato soo maaha saasa loo fahmaya shilimada halkan yaalla saddex saddex u qaat waa anigoo idhi uun midowba saddex qaado laakiin ma aha in macnaheedu uu yahay hala isku daro marka taasina waa aragtida shiicada qaladka ah waaya marka waxaynu soo tilmaannay halkaa oo koob iyo labaatankii lagu darayaa sagaal haddii aynu isku daba xidhiidhinno hadalkaynu ku dheerayne waa gabadhii saddex dalqadaha loo dhameeyey tii ninkeeda uu licaanku dhex maray tii nin kale qabay tii nin kale ka ciddo tirsanaysay tii aan islaamkaba ahayna mushrikadda ahayd addoontii dadka qaarkood tii sinada caanka ku ahayd tii xajka xidhnayd iyo tii shanaad number fivekii number fivekaasi ma jiro soomaalideenna waxay idhaahdaan haddii ninku uu guurs afar hore sii qabay oo uu guursado mid shanaad tii u horreysaa daaqadda ka sii baxaysa bay idhaha waa nooc shahwaaniyada tii u horreysay islaantii miweynada ahayd ee ugu horreysay iyaga waa rabitaankii bay ku salaysanta iclaamkaa way ifbaahiyeenoo aad weli kamau bixin dadka aad buu ugu jiraa ninbaa sheekh guursaday tushanaade teebaa furmaysa dee tii u horreysay baa iska sii tegaysa baa la yidha bustiheeda sii qaadanaysa maya tan u dambeysaan mehersamayn tan u dambeysay ayaan mehersamayn waaya marka halkaa sagaal baynu sheegnay halkii horena koob iyo labaatan soddon laba qaybood baa loo qaybinayaa laba qaybood ayay uqaybana u qaybsamayaan soddonkaa guurkoodu xaraamta yahay dumarka qayb xurmadooda waxaa la yidhahdaa xurmatun mu'abada qaybna waxaa la yidhaha xurmatun mu'aqata qayb xaaraantinimadoodu waa weligeedba qaybna xaaraantinimadoodu waa mu'aqat oo way mudaysan tahay sifo iyo wakti shay baa ku taagan sabab baa manciday wakhtiyaysan marka sababtaasi markay meesha ka baxdo guurkoodu xalaal buu noqon karaa waaya marka aynu eegno inta guurkoodu uu xaaraamta yahay weligiiba waa sagaal iyo toban inta guurkoodu xaaraantinimadiisu ay wakti leedahay ee mu'aqatay tahayna waa koob iyo toban soddonkii way way is yihiin baan filaya haddii aynu soo dhaweyno afar iyo tobankii xagga nasabka ku xaraamta ahaa iyo afar iyo tobankii xagga nuugmada ku xaraamta ahaa waxaan leehay cafwan toddoba iyo toddoba toddobadii nasabka iyo toddobadii nuugmada afar iyo tobankaas xaaraantinimadoodu waa weligeedba xaaraantinimadoodu waa weligoodba waxaa soo raacaya afar ka mid a toddobadan xiditinimada ku xaraamta ahaa afartaasina waxa weeye aayada gabadha inankaaga iyo sodohdaa iyo ta aynan xaaskaagu wadatay afartaasina xaaraantinimadooda waa weligoodba ya afar iyo afar iyo toban sideed iyo toban sagaalkan siyaabaha kala duwan ku xaraamta ahaa iyaga mid qura ayuunbaa xaaraantinimadeeda ay weligeedba tahayoo waa saaxibata licaan tii ninka iyo iyada uu licaanku dhex maray licaanku uu dhex maray sida suuratu nuur ilaahay uu kaga warramayo sideedda kale maya taasunbaa iyaduna ku darmaysa liiskaa xaaraantinimadu weligiiba ay tahay marka afar iyo tobankaasi dhan bay isu mareen toddobadanna afar baa xaaraantinimadooda ay noqotay weligeedba sagaalkanna mid unbaa xaaraantinimadiisu ay tahay maxay joogto waaya toddobadan xagga xididka ku xaraamta ah saddex baa iyaga wakti un ku xidhan maalan gabadha walaasheed iyo edadeed iyo habaryarteed ilahay baa wuxuu leeya wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaalaa inaa kulmisaan guurkooda idinka xaraama xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa de edadii iyo dee habaryarteed waay marka haddii ninku uu gabadhan furo ooridan furo ama xaaskan furo wuu guursan karaa waktigay cadad baxdo edadeed habaryarteed iyo walaasheed baa guursan karaya kuwan kale sagaalkan siyaabaha kala duwan ku xaraamta ahaa sideed ka midabaa xaaraantinimadoodu wakti ay ku xadaysantay oo midho baa ka baxay haddaynu dib u eegno masalan tii dalqadaha loo dhameeyey qur-aanku muxuu ku xadiday falaa taxilu lahu xataa tankixa zawja gayrah xataa jeeray nin kala guursato markay nin kala guursato ee yaduuqa cusaylataha ee uu la aqal gale ee ay ka cadadbaxda intuu furo dee waqti intaasunbay ku xidhanta taasoo laakiin si miirqaba u dhacday oo aynu uga jeedno aan maxlal ahayn dee maxlalkii yaraa liitee soomaalida dalqadii baa ka dhammaaday markaasu dabeeta odhanaya mid reer hebela waar bal iga saacido habeen habeen ayuu sidii orgaca usoo ammaanaysanayay bal yaro wax meher la yidhaahdo ku yaro wad wado habeenun dee ii yaro arag wadaadada qaarna saawaabay ku taliyaanba waa guuldaro wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam waabu nacdanay lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu ka wax maxlalaya iyo ka loo maxlalaya labadaba ilaahay ha nacdalo atays almustacaar buu ku sheegay orgac lasoo ammaanaystay haddaad aragto idaha in sumal loo soo irgisaystoo lagu daro ninkan weynina waa sumalun orgac kale wey taasoo si daacadnimaa u dhacday wey si daacadnimaa haddii galma aanay jirin xataayo uu meheriyo maya macnaa qofkan sababta waxa wey shareecaddu waxa ay siisay janis bay siisay markii loo meheriyey hal kelmad baa loogu meheriyey oo alijaab walqabuul waan kuu guriye waan guursaday kelmadaas ahayd ilaahay xikmadiisa isagoo ilaahay fursad siinaya ummadda kelmadiibuu saddex faraar u yeelay oo saddex dalqadood la yidhaahdo haddii midani dhacdo bal ha isdaba qabateeyo midda labaad hadday dhacdo bal middaa ha ku luudiyo si aanu u banjarin kiina kolkuu banjariyo daawihiisa ha iskaga fadhiyo ilaa intuu wax kale ku kicinayo waay kaasi markaa waktigaasi ku xadaysan yahay almuxsana iyo almuctada gabadha nin kale u mehersan iyo gabadha nin kale ka ciddo tirsanaysa dee waad iska dareemi karaysa hadduu ninkan kale qabaafuro oo ay ka cadadbaxdo warku waa dhan yahay intaasun bay ku xadaysantay alkaafira tii gaalada mushrikadda ahayd dee waxa uu ku xadaysan yahay waktigeedu inay hee islaamto inay islaamto walislaamu yajubu maa qabla siduu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam islaamku wixii ka horreeyay wuu dumiyaa alama adoon baa la yidhi adoontu dee waa ina xorowda un hadday xorowda arrinkeedu waa dhan yahay azaniya tii sinaysta haddii ay dee toobad keento oo qof hagaagay uu noqdo oo arrinkiisa uu fiicnaado xalaal buu iska noqon almuxrima tii xajka xidhnayd dee iyaduna waa ina camalkeedii u dhammaysato un maalmo yar kadibba waxeeduba maalmay ku koobnaayeenba inta ay camalkan ku dhex jirto alkhamisa tii shanaad dee waxay ka xaraamhayd goorma inta uu hee afar qabo laakiin afartii hadduu mid furo waxa ay noqonaysaa xalaal marka halkaa sideedan iyo saddexdaa hore ya ha koob iyo tobankaa wey koob iyo tobankaas iyo intii hore marka la isku daro soddonkii sidaasay ku imanayaan waayahay marka waxaan ugu yar raagaynaa ama aynu aada ugu yar iftiiminaynaa dadka siba isaga yar murugsan tahay dadka qaarkood baa waxay ku weydiinayaan waxyaabo kaba durugsan oo aan maaragtay uga dhoweynba gabadhii adeerka iyo ti abtiga iyo waxyaabahaasay ku weydiinayaan dee miyay ku jirtaa tii adeerka iyo tii abtiga iyo liiskana intirine miyay ku jirtaa kuma jirto liiska yarun baad qaadanaysaa waad ku eegeysaa waad ku saxaysa warkuba waa dhan yahay marka ooridii uu ka dhintay macnaha gabadha markaa le ooridii uu ka dhintay adeerka iyo ooridii uu ka dhintay abtiga abtigaa ruma way hooyadaa walaalayihiin dee halkan kuma jiraan halkan kuma jiraan ti in adeerkaa u dhalay dee in adeerta laftigeedii baaba xalaal ahaydba marka kullu dhalik intan wixii ka soo hadhay waxaa loo eegi doonaa un baabka ah waanay dhacdayba dadka qaarkoodoo guursaday dumarkan maxaarimta ah qaarkood way dhacdayba waddankeeniyo si uun iyagoo isu mootiiyey walaashii gabadh ay dhashay tu ay sii dhashay buu guursaday markaasaanu kala furnay intay noola yimaadeen war bal ka warrama dee durugsanaantii unbuu moodayna caadi kol haddii qofkan asalkiisii uu yahay aanu guurkiisu ku bannaanayn isna kuma bannaana ilaa eddadii iyo habaryarta mooyaane eddadii iyo habaryarta guurkoodu ma bannaana laakiin hablahoodu dee waa bannaayinoo waa ina abtidii iyo habro wadaagti intooda kale asalku kol hadduu xaraam yahay iyaguna xaraam bay noqdaan kolkaynu soo ururino inahaasaynu kaga gudbi lahayn baabkaa isagaa mawaanicu nikaax aw ilmuxaramaatu min annisaa waxaynu usii gudbi lahayn masaa'il ahaan innagoo u wadayna shayga loo yaqaano shuruudu nikaax labada qof markay isguursanayaan shuruuda ma dhigan karaa islaamkuse muxuu ka qabaa shuruudo shardi waa la fahmayaa haa way dhigan karaa laakiin shardigaasi wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood shardi muncaqid oo muctabara macnaha shardi lagu xisaabtamayo iyo shardi iska laaqiya oo macnaha aan wax ka soo qaad lahayn iyo shardi isaguna xaraamba ah oo aan banaanayn saddexaas u qaybsamaya shardiga maalan saxiixa ahi waxa weeye inuu ay ku heshiiyaan ina alaa yatazawaja calayha walaa yatasara inaanu la guursanin ama magaalo heblaayowna ay yaalaan ama meherka uu kordhiyo ama nafaqada intaa uu uga dhigo shuruudo noocaas oo dee faa'iida ku jirta inkastoo aimada qaarkood ay leeyihiin shardigaa odhanaya inaanu la guursanin ma hagaagsana oo dee sharcigu khilaafaya haddana dee maadaam guurkaa labaad mubaaxu ahaa oo ka waajib iyo sunno toona aanu ahayn mubaaxu ahaa mubaaxaa inay ka xidi karto aimada qaarkood way ku tegeen shardiga noocaasi waa shardi shardigaa mubaaxa ah haddii ay xidhato wuu u tixgelinayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyay ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiidkii muttafaqu caleyhigaa saxiixayn ku jiray wax shardi la fuliye waxa ugu habboon ka cawrada oorida ku xalaashateen cawrada oorida macnaha gabadhan guurkeeda wixii aada shardigaas ku xalaashatee isla garateen kaasaaba ugu habboon shardi la fuliyo marka shardigaa ha fudaysaninee fuliya ee inuu yidhaahdo maaha qofku beenina waa tii gurigii kaa keentay een kugu soo kaxeeyey runina waa tan imaka mid baa shawax usoo yaro malluuqay war badan buu ku akhriyey markii dabeedna ay gurigii timid ee uu keenay ayaa la waayay wixii war xaggay ka dhaceen dee beenina tii hore ahayd buu runino waa xaqiiqadan ad iminka arkaysa xejiso waaya shardiga labaad waa shardi faasida shardulfaasid waa shardi shareecaddu aanay ogolayn oo laga tegayo masalan nikaaxu lmutca iyo nikaaxu shikaar iyo waa sababta loo xaraantinimeeyey nikaaxu lmutca waxa weeye nikaaxa aynu u naqaano inagu meheru shardi miyuha nikaaxa nikaaxu shard meheru shardi bay ayaan u maqlay meheru shardi heblaayo wuxuu isqaba askartii baa isticmaali jiray dadkaa wareega badanee maaragtay meel ka gure meel degaya meel ka saasoo kale markaasaa wuxuu leeya waxaynu isqabaynaa shan bilood meherkeenu shan bilood buu ku xadaystaanayaa ogow shiicada isticmaasho mar buu waktigii rasuulka la baneeyey nikaaxa noocaasa iyo dameeraha cunidooda hilibkooda in la cuno dabeedna labadaba waa las waa la xaaraantinimey nikaaxu lmutca iyo aklu luxuumi alxumur alahliya labadaaba waa la xaaraantinimeeyey wakti ay banaaneen way jirta marka shiicadaa weli sii haysto waa arrin qalada weeye shardigaasi waa shardi ka kaca guurkaasi guur saxa maaha guurku sidiisaba waa litaabiid laa litaaqiid waxaa la doonayaa dhismaha guriga iyo dhis qoyskan wada noolaanaya inaan wakti ku koobnaanin waaya nikaaxu shikaarna waa saas oo kale oo waa kaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isagana u xaaraantinimeeyey waxa weeyaan hebelow inantaada ii guuri bishard inantaydaan kuu guurinaya bishardi adiguna inaad inantaada ii guuriso iyadoo meeshana uu ka baxaya meherkii labada hablood ay xaq u yeelan lahaayeen waa sababta loo xaaraantinimeeyey kanaynu goortii dhoweyto ka soo warramayne nikaax nikaaxa maxlalka nikaaxulmuxallil hebelow gabadhii guursoodee ii fur ila waa shardiga iska qaada ma iska qab maahe ooridii ifur wey marka shardiga noocaasina waa kaa weeye marka shardiga ku xisaabtan karihi waa kaa weeye haddii ninku uu shardi dhiganayo lafdigeeda shardiga lagu xisaabtamaya waa kaa maaragtay muhiimka ah sida wuxuu yihi waxaan doonayaa inan ama tu dhalinyaro ah oo aan garoob ahayn iyo carmal ahayn kolkaas sidaa dabeedna qofkii uu guursaday qof carmala buu noqday dee shardi baa laga baxay muhiima waaya taasina waa masalo kale masalada saddexaad aynu xusi lahayn waxa weeye alcuyuub fi nikaax ceebaha had iyo jeer keeni kara inuu nikaaxi fasakhmo oo siyaabaha keeni karta fasakhaadda caqadkii la xidhay waxyaabaa jari kara ama fasakhi kara ama qofkii uu xaq iyo xorriyad u yeelan karaa ikhtiyaar u yeelan karaa arrimahaasi markay yimaadaan inuu fasakhdo waxaa ka mid ah masalan tan aynu iminka soo haynay shardi baa la waayey muhiimaha oo ku xisaabtan leh waxaa yimi ceeb ka mid a ceebaha aynu sheegi doono qofkii labadii qof ee addoonka ah ayay gabadhiiba xorowday way xorowday waxaa ka mid a meherkii baa la waayey waxaa ka mid a masaariiftii baa la waayey shantaas shar shantaa arrimood waxay ku lexeeyaan fuqahada qaarkood suu-ul cishra si aynu xalayba soo tilmaamayna haddii la dhaqankii uu suroobi waayo oo waajib waxa ilaahay uu kaga dhigay si wanaagsan inuu qofkan ula noolaade haddii taasi ay meesha ka baxdo oo arin cad ay noqoto qofkii muslimad ahay diiqaday daranta arrimaha lixda ah waa asbaabulfaskhi baa laydhaha sababaha ninka iyo gabadha mid kastaaba uu ku heli karo weeye xaq ugu yeelan karo inuu fasakhdo waxa isweydiin leh gabadhi iyada fahamnayoo dee goorta ay fasakhaad xaq u yeelanayso waxa dee fasakhaadii loo siinaya furiin baanay gacanta ku haynin soo maa dee furiin iyadii gacantii ma hayso marka haddii sababtani timaado xaq waxay u yeelanaysaa fasakhaad inay soo dhigtay qaadiga ula tagtoo laga furo ninkii isagaaba furiinka gacanta ku hayee maxaa loo yidhi fasakhaad buu xaqu leeyahay waxbaa nataa'ish baa ka laasimaya oo waxaa ka dhalanaya dee xuquuqdii lagu lahaabaa ka dhacaysa sida meherkii oo kale mar haddii ceebtan iyo arrintan lagu fasakhanaya ay xaggeeda ka timid waxbaa kaga dhacaya marka hadduu furiin maro iyo hadduu baabkii fasakhaada maro dee way kala duwan tahay oo xuquuqdiiba ayuu iskaga ridaya marka saasaa isagana loogu sugay waxaa la yidhaha fasakhaada sidaa darteed asbaabulfaski sababahan fasakhu haddii aanay meeshii oolin gabadhiina fasakhaad la siiyo dee sharci ahaan ma ansaxayaan fasakhu furiinka wuxuu kaga duwan yahay laabudda an yuctamada fiihi sababun muctabar fi sharci waa inay jirtaa sabab la cuskan karo oo shareecadda dhexdeeda kuwa aynu tirinayna ay ka mid yihiin marka waxaa laga maarmaana qaadigu marka uu fasakhayo dacwadeedii ka sakow go-aanka kolka uu salaynayo waa inuu sheegaa asbaabtii uu u cuskaday fasakha fasakha asbaabtii u cuskaday waa inuu sheegaa waaya marka si wuxuu u sheegayaa halkan sababihii lagu fasakhanaya midi shardigaasu ahaa ka labaadna waxa weeye ceeb ceebtaasi waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood ceeb dumarka ku gaara ceeb ragga ku gaara iyo mid kaba dhexaysa ceebaha qaarkood dumarka ayuunbaa maaragtay laga helaa ceebaha qaarkoodna ragga ceebaha qaarkoodna way wada leeyihin labadaba laga helaa tana ceebaha labadaba laga helayo waxaa ka mid ah waxaan la yidhaahda judaamka iyo junuunka iyo baraska allah inaga nabadgeliye waa sayi-ul asqaam cudurrada aadka u khatarta badanee liita weeye judaamka etoobiyadaasi ku badan yahay waa cudur marka uu qofka ku dhaco mafaasisha gala ama meelaha jidhku uu ka laalaabmo iyo faraha iyo dabeedna qof waxaad arkaysaa fara googo-an ama intan go-an ama gacanta go-an oo tatanaaharu alanaab alanaamil xubnihiibaa daadanaya qofki kolba inbaa go-aysa faraha iyo barastuna dee waa tan aynu naqaanay qofka jidhkiisa cadcadaynaysa ama ha wada cadayso ama qeybba ha cadayso junuunkuna waa waalidii marka arrimahaasi yimaadaan labada qof kii kale wuu fasakhan karaa kii ay waxna ku dhaceen mooya kii kale ikhtiyaar buu u leeyahy marka la leeyahy fasakh buu leeyahay maaha qasab ee waa xaq sharcigu isaga siiyey ikhtiyaar buu u leeyahay hadduu doonana wuu iska daysan karaa oo wuu iskaga wadan karaa sidaa tawakulan billaah isagoo ilaahaysa tala saaranaya hadduu doonana dee wuu ka fasakhanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadh buu guursadayoo kolkaasuu ku arkay halkaa gosheeduu baras ku arkay dabeetana wuxuu yihi reerkiini iska qabo saasuu ku farayba rasuulku sala allahu alayh wasalm xaq buu lahaa waaya cudurrada dee khatarta badane sida bahalkan aidiska la yidhaahdo iyana dee culimada qaarkood ba haleeshinaya oo ku darayaba culimada mucaasiriinta ah leannahu waxaanba dee waa kasii khatar badan yahay isaguna waaya kuwa maalan isaga u gaara waxaa ka mid noqon kara waxaan la yidhaahdo ciniinimada ciliinku waxa weeye qofka oo xubinkii taranku dareenkii uu ka lumo cudur ku dhacay buu noqon karaa oo caafimaadkiisa wax ka sii yihiin sixir iyo rabdi iyo sixir lagu sameeyey buu noqon karaa si kastaba ha noqdo xubinkii haddii uu fadhiisto waxba u socon waayaan sanad baa loo mudaynayaa fursadda la siinaya sanadka haddii waxba socon waayaan oo istaarmi waayaan arrinkiisu waa waa laga fasakhanaya waay khatar cadiim waa calankaa dhacwey nin baa ka gabiye wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa dhac waa xubinkaasoo caajiskalaaybu marka taasina waa taa waxaa lamida de haddii xubinkiiba laga goosto hadiyo jeer waxaa sameeyay nimankan caruusada la ydhaah ayaa dhaqanka noocaasa isticmaala macnaha jabbi baa la isagana majbuub baa la majbuub majbuub iyo maqduuc iyo ciniin bay fuqahadu u bixiyaan ciniinku waa ka xubinkii uu ku yaalaa laakiin waanu shaqaynayn majbuubkuna waxa weeye ka un laga jaray uneen xiniyihii iyo xubinkiiba la israaciyey maqduucuna waa ka xubinka un la jaray xiniyihii u joogaan marka kol haddii aanay suuroobaynin jimaaci kol haddii aanu suuroobaynin tarankii arrinkiisu halka ah ayaa gabadhaasi fasakhaad bay xaqu leedahay waa arrimaha ragga u gaarka ah kuwa dumarka u gaarana waxaa ka mida dee meeshii iyadana laga kulmayey oo aafa ay ku timaado aafadaasi noocay doonaysaba ha ahaato radqa iyo qarna iyo waxaasay sheegaan fuqahadu iyadoo misal carjow iyo fiix iyo wax ka yimaadaan oo la maarayn kari waayo oo iyadana jimaaci uu suuroobi kari waayo markaana xaq buu leeyahy inuu iska wato oo sidiisa maaragtay ay ku wada joogaan qofka islaama iyo in ay kala dhaqaajiyaan labadaba xaq buu leeyahay waaya waa alcuyuub almuhbita lilfasqi baa la idhaha ceebaha sharci ahaan fasakhaada keeni kara waaya intaasina maaragtay axaadiista badankoodana waa kusoo aroortay kutubaha fiqigana macruuf ayaa ay ku tahay marka waxa weeyaan haddii waidaa waqaca alfasqu qabla adukhuuli falaa mehr wa bacdahu yastaqir wayarjicu azawju calaa man garah meherkii marna wuu dhacayaa marna sawjku ciddii ku kedisay ee u qarisay buu u raacaya hadday gabadha tii hadday cid kale tahayba taasi waa taa saddex shay baynu sheegnay shardi la waayey ceeb timid ka saddexaadna waa inay ku dul xorowdo gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii waxaa isqabay labo asxaabta ka mid oo addoom ahaayo mugiis iyo bariira bariira way xorowday oo caaishaa xoraysay radia allahu canha marka nebigu jacala laha alkhiyaar khiyaar buu siiyo wuxu de kol haddii aad heblaayo xorowday xaq waxaad u leedahay inaad fasakhato ee miyaad iska wadan doontaa ninkan addoonkaa mise waad fasakhan maya waan fasakhanayaa m sidii ay ku fasakhato wa huwa yuxibuha isaguna markaasuu jeclaa isagoo jecel bay ayay ka goosatay kolkaasuu ilmayn jiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam markaasuu odhan jiray alaa tuxibu alaa tacjabuuna min xubi mugiis libariira alxubu sacbun wey war miyaydaan la yaabaynin ninkaa mugiis alla ninku ninku waa ninku muxuu jecel yahay gabadha laakiin waxba uma qaban kara rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantiina ikhtiyaarkeedii bay qaadatayoo dee kuma ikraahi karo kuma qasbi karo hadduu usoo bandhigay oo kan doorasho ay ku samaystay wax kale ma qaban karo ninkii isagaah saaxiibkii oo gabadhii sii jecelna wuu arkaya warmaa la iyo abtaan buu lahaa ninkan dee maxaynu qaban karnaa wergeyn karnaa arrinta afraad waa qadiyadda meherka meherka hadduu ninku meherkii waayo ase aanay aqal gelin markaana xaq bay u leedahay fasakhaada arrinta shanaadna waa nafaqada biilka haddii uu waxba biilkii waayo dee shardigu guurka ku xidhay nebigu ayaa la waayay yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj war dhallinyaradii u qofka kari kara masruufka hee ha guursadabaahe ka masruufka kari kara iyo meherka ayaa lagu fasiray baa'ada ila jimaaca sibuu kari karaya waa taas jimaaca inanta wuxuu ku yeeli karaya inu meherkeeda iyo masruufkeeda keeno haddii labada midnaba aanu hayn jimaaceedii ma kari karayo markaa shardiguu ku xidhay haddii la waayo haa ibnu xasan baa masalada aada uga dooda oo waxa uu leeyahay fuqahadu masaladaa kuma taagna leannahu wakhtigii nebiga wax masaariif buuxdo oo buuran haya mabay jirinbe xayraankaasaa la iskaga wada noolaa wax asxaaboo kala fasakhdayna maynaan arki jirin markaa laakiin kolleyba qof waa jumhuurtaasay u badan yihin qofkan islaama mar hadduu ehelkeedii kasoo kaxeeyey mar haddii aanu xil qaadi karaynin xaq bay u yeelanaysaa muddo marka ay joogto isaguna waxba waayo haddii uu hakranayo ka waran isagoo haya oo uu canaatamo markaa fasak xaquma lahae way ashkatoonaysaayo maxkamadda uga jaraysa haddii maxkamadba la waayo ka waran ila su-aaluhu way iman karaane ama wax uga jaraba la waayo fala hal fasqu idan ila baktii mayse noocani kudkuda maha qofkii asbaabaha shanta ah taa suu-ul cishra un baa lagu daraya waaya waxaynu intaasi raacin lahayn fasakh waxaan leeyahay kitaabu sadaaq meherka waxaynu soo aragnay baabkii horeeya ahaa dumarku warkoodu xaaraamta yahay baabkii labaad oo ahaa shuruudda guurka baabkii saddexaad oo ahaa maxaa lagu fasakhan karaa baabkana waxa weeye meherka meherku waxa weeye adduunka loo magacaabayo ooridee la siinayo marka lala caqidayo marka la guntayo guurkee labadan qof isguursanayaan isguursi macnaha waxa weeyaan kana wuu soo guuray kana wuu soo guuray way isguursadeen way guursatayna waa la odhan karaayo iyadii baa soo guursatay wuu guursadayna waa la odhan karaa isagaa soo raray laakiin way isguursadeen macnaheedu waxa weye laba qof oo xaaladii hore ka soo baxay oo kana soo guuray kana soo guuro aqal isugu yimi oo lamaano noqday zawjayn ayay noqdeen guurku waa saas wey waaya meherka in la magacaabo oo qofkii la siiyo waa arrin laga maarmaan ahoo waajiba ilaahay baa yidhi wa aatu nisaa saduqaatihina nexla dumarkii siiya meherkooda isagoo cadiye ah lagu karaamaynayo oo lagu sharfayo oo lagu maamuusayo karaamo wata waxaana habboon meherkii inuu iska fududaado oo aan waxba la qaaliyeynin waayo caaisha ayaa la weydiiyey meherka ooriyihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam meherkoodu misuu ahaabaa layi marka la meherinayo dabeedna waxay leedahay wuxuu ahaa labiyo toban wuqiyadood oo lacagah iyo in yar inta yarina waxay leedahay waa nisfu uqiya uqiyad barhkeed labayo toban wuqiyadood oo lacagah iyo wuqiyad barhkeed adigu almuhim waa khamsu mi-ati dirham intii lacagta kuse koobaysa in kaba yarba weeye waa shan boqol oo dirham cafwan shan boqol oo dirham wey waa waxa ka waajibaya waa sekada waa ka waajibaysa laba boqol bay kaga waajibaysa dumarka qaarkoodna intuu xoreeyey buu xornimadaa meher uga dhigay meherku wuu noqon karaa wax yar inuu yaraadaabana fiican baynu nidhi waayo nin baa nebiga yidhi gabadhii guuri kolkaasuu nebigu ku uhi iltamis walow khaataman min xadiid war fargal xadiidana ha ahaadee balianta wuxuunu raadi taa macnaheedu waxa weye in meherkii kolleyba in la fududeeya un ay wanaagsan tahay wax kasta oo xoolo laga dhigan karo wuu noqon karaa meherku saa daraaddeed baa waktigeennan sida loo galo bahalkii aanay wanaagsanayn iminka aad baa loo qaaleeyaa meherka mushkiladdii carabtaad moodaa inay inagu soo siqayso carabtaa waxa ugu culus ee guurka xaniba uu yahay meherka ah oo la odhanayaa gaari gacankan yar baalkan yare wax lagu riixo dahab ha laga soo lula bay yidhahdaan dhaqankaasay leyn carabta dahab boqolaal kun oo riyaal gaadhaya kaa yar ee sidaa had iyo jeer kuwan bagaashlayaashu alaabta ugu riixaan ama dumarka meelahan ku aragteen ay caruurta ku sidaan kaasoo kalea la odhanaya xagga hore iyo hareeraha iyo dhexdiisa dahab ha laga soo wada lulo dahabkii aynu ogeyn qoorta inta lagu qaadanayo qaalinimadeeda oo gaadhi la riixayo lagu soo wadayo waxay noqotay arrin cajiiba oo carqalad ku ah guurka waaya innaga laftigeenna way soo gashay oo imanka aada buu u badan yahy baryo dhexdeena wuu sahlanaa kitaabo qur-aan iyo kitaabo xadiisa iyo inhaasu baabu iska ahaa laakiin iminku wuu isu baxay wuu marayaa boqolaal garaam oo dahaba dahabkiina waa qaaliyoba waa labaatan garaam isna taasi waxaynu ku dhiirigelinay haddii hablaheena aynu guurinayna iyo walaalaheen haddaynu guurinayna haddii xaaska mid walba in qofkii waxna la siiyo dee aan xaddana laga saarin dadkuna had iyo jeer wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaabaa la yidhio waa la iskaga dayanaya heblaayo intaas sixra suuq buu iska noqonaya ama meherulmitli buu iska noqonaya marka taa in la fududeeyo si aanu guurkii carqalad ugu noqonay dadka qaarkood baa yidhaahdaa wuxuunaanu ka raacaynaa xagga magacan weye sheekh wax laysa siinayo sidaasi ma jire ha la magacaabun baynu leenahay dee sibiq bay kugu gelaysaa haddii la magacaabo kugu sugantay qofkii xaq wuxuu leeyahy inuu kuweydiisto oo aan laga dhaqaaqi karin taasina waa taa weye waaya meherka marka gabadha inantaa marka la meherinayo waana loo magacaabi karaa waana la iska dayn karaa haddaba haddii la magacaabo wixii la magacaabay baa sugmaya markii la meherinayay ruuxan dumara haddii aan la magacaabinna tusamaa mufawada gabadhaa magaceeda waxaa la idhahdaa mufawada waa mid aan meher loo magacaabin meherkeedu wuxuu sugmayaa marka ama lala aqal galo ama labadii qof mid dhinto ayuu sugmayaa mufawadada oo wuxuu ku sugnaa meherku saddex miduun in la magacaabo ama in labadii qof mid dhinto ama in gurigal jiro oo dukhuul yimaado marka haddii la magacaabay garanay haddii aan la magacaabin oo labadii qof aqal galaan ama midkood dhinto maxaa sugmaya dee ila tiraba lama sheegin waxaa sunma sugmaya maa yusamaa bimahri lmithli mehrulmithliga shayga la idhahdaa sugmaya mehrulmithli o maxaa tahay ile waa eray bixin xagga fiqiga la xidhee meherulmithligu waxa weeye inantaa ehelkeeda iyo qaraabadeeda wixii lagu meheriye wax la eg ama hablaha lodkeedahe deegaankaa ku nool maaragtay faceeda ah waxa lagu meheriyo waata soomaalida odhan jireen inantaa edadeeda waxa lagu meheriyey intaa toban halaad hooyadeedna sideed halaad intaasoo halaad bay sheegi jireen iyadoo lagu xisaabtamaya inanta iyo garoobta iyo ta shabad ahi dabcan inay dee sii kala yaraan karaan xagga meherka marka la eego mehermithliga waaye taasina waa taa weeye ilaahay baa isagoo taa ka warramaya wuxuu hi aayadda laba boqol iyo lix iyo soddon ee suuratu lbaqara laa junaaxa calaykum in dalaqtum الnisaa maa lam tamasuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhuna cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruh wax dhibi ma jiro haddii dumarkii furtaan idinka oo aan u galmoonin waxna u qadarin marka macnaheedu ma aha meherkii marka caqadkii la samaynaye gabadhii la guntayo guurkii faral ma aha magacawgiisu waa se iska sunay si uu dee khilaafku u baxo aan la isu qabsanin meherka sidiisaba gabadha haddii lala aqal ooridaa haddii lala aqal galo wuu wada sugmaa dhammaantii haddii la furo intii aan lala aqalgelinna maxaa sugmaya kalabadh kalabadh baa sugmaya fanisfumaa farad wixii a magacowdeen kalabadhkii marka taasina hadduu u qadimayna dee wuu kala soo noqon karaa baaqiga haddii ay kala tegeen isagoon waxba siininna waa waxaa habboon markaana inuu maarata dee inteediibuu siinayaa kolkaas waaya meherka waxaa habboon ruuxa dumara in la siiyo dhaqankeenna maaha taas dhaqankeennu wuxuu iskaga yaro salaysnaa in laga amaahdo soo saa may u badnayn waa yaryihiinba cid siisay oorida meherkeeda waktiga had iyo jeer la siinayo ayaa wuxuu ahaa marka la furayo uun marka gabadha ooridan la furayo ayuu u badnaa waktiga meherka la siiyo dabeedna dumarkii taa iyagoo la qabsaday waxay ka xanaaqaanba meherkaagii baa lasku siinayaa tolo maxaa lasoo wataa bay leedahay meherka maxaa loo soo qaaday horeba looma sheegi jirin haddee waxeedii baaba laleeyahay qaado waatan intaasoo dollar baad lahay intaasoo dahaba baad lahay meherkii heblaayey dee waxaan doonayaa dadku si dhaksaa buu isaga allaysanayaaoo loo dhimanayaae inaan ku siiyo xaqaagii inaan ku siiyo oo dee xoolo ku iibsatood ku shaqaysato oo markaasay dee halkaasaa calaba ka bilaaba waaba laga yaaba ba qoyskaasiba inuu ku burburaba oo tidhaahdo mar haddaad dee meherkiiba bixinayso dee maxaa isugu keen hadhayba ay u qaadato in furiinku u fududaanayo eeg waa wax la baray qofkii wax la baray oo caado soo noqday wey taasina dabeedna waxay keentay in ninkii haddii dee uu haystana dayn lagu leeyahay wey oo dumadiisa saaran haddii uu yidhaahdo waan ku siinayaana xayraankana ka bilaabmay dee dhan waliba u daran marka wuu iska haysanaya dabeetna saasuu ku dhimanaya qofki waxaba dhacaysa markaa in xoolihii la dhaxlo iyadoo aan iyadiina meherkii la siinin oo iyadii la dafiro dabeedna in miskiinkii dayntii lagu leeyahay darajadiisana gaari maaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka inta daynta lagu leeyahay qofka shahiidkaa wax walba waa laga dhaafayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ila dayn daynta mooyaane daynta taoridaada kugu leedahayna waa ka mid selafka waxaa u caado ahaa had iyo jeer waktiga ay aqal galayaan ama waktiga inanta la meheriyo ayay siin jireen meherka marka way habboon tahay marka u horeysaba inaad siisaba oo aad u qadintaba gebigeenaba sidaasaa fiican haddii wax yimaadaanna aanad waxba kala soo noqon wa an tacfuu aqrabu litaqwa inay iska cafidaan baa wanaagsan buu ilahay yidhi barhkaa aad kala soo noqon lahay marka meherka baraarujintaasaynu raacin lahaynoo ha laga heshiiyo meherka oo gabadh orida meherka kugu leh iyo adigaa ka wada hadlaya hadduu geel ahaa dee meeshiina aan geelba joogin lacag baa u rogan kartaan dahab baa u rogan kartaan laakiin halagashi baxo halagashi baxo midhka dawga ahina waxa weeye waxaan in la siiyo qofkii oo loo siiyo siduu xaq u leeyahay maalan innaga waxaa iska dhacda toban geela ayay leedahay kolkaasaa wuxuu leeyahay heblaaya dahashii wuxuuna imika lagu qiimeeyaaba laba boqol oo kun iyo waxaasaa lagu qiimeeyaa ama milyan iyo waxaasaa dee lagu qiimeeyaaba waa waxaanay jooginba neefki waa wax haddii la rogo oo kaashkaa xoolo lagu iibiyo neef hadhiu goynaya marka intii kale way kugu leedahay uun waxa taa ka roon inaad tidhaahda hashu waxay goynaysaa laba boqol oo dollar marka saylada laga baayaco maxaad iga daynaysa bal dhaskaunba ii sameeyo dee odaygaagii baan ahaye ma kala maarmayno dee hayntuna maba wanaagsane bal maxaa takfiid samee wax iga daa